الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعna بma علمتna وعلمna ma ينفعna وزدna علما ينفعna والحمd لله على كuلi xاal kitaabu siyari jihaadkii ayuu kitaab yahay macnaa waa sunnihii iyo dariiqadii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku dhaqmi jiray xagga jihaadka iyo dagaalka fuqahadu ama kutubtan waaweyn ee shaaficiyadu marka ay jihaadka ka hadlayaan qaarkood waxay yidhaahdaan kitaabu uljihaad sida tembiih oo kale wuxuu yidhahdaa kitaalu lmushrikiin halkana imaamu nawowi wuxu uhi kitaabu siyar waxaan uga weecday inuu jihaad yidhaahdaan ma kitaalu lmushrikiin jihaadkan waxaa laga qaatay siiradii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo sunnihiisii iyo dariiqadiisii uu khasawaadkiisa iyo duulimaadadiisa uu ku samayn jiray ayaa laga soo qaatay sidaa daraaddeed baa kitaabu siyar loo yidhi waa siiradii iyo dariiqadii iyo sunnihii nebigu uu ku jihaadi jiray ee uu kula dhaqmi jiray acdaadiisa waana daraa'iq almaamuura fii kaswi اlkufaari waa dariiqooyinka la faray duulimaadka gaalada sidaasaana loo yidhi sida manaasig oo kale arrimihii xajka iyadoo manaasigdii acmaashii oo dhan ay wada tahay ayaa haddana acmaasha xajka manaasig lagu magacaabay markaa siirada way ka timi min asayri oo bimacnaa socoda way ka timi oo yacnii gaaladii baa loo soconayaayoo dee halkay joogeen la tegayaayoo lagula dagaalamayaa jihaad marka la qeexayo waxay yidhahdeen culimmadu qitaalu muslimin kaafiran hayra dii cahdin bacda dacwati lilislaami wa ibaa'ihi iclaan likalimati illaah waa dagaalanka muslim uu gaal la dagaalamo gaalkaasoo cahdi iyo ballan aanu inaga dhexaynin intii islaamnimo loogu baaqay dabadeed uu diiday lala dagaalamo ayaa la yidhaahdaa iyadoo ujeeddada loola dirinaya inay tahy ilaahay kelimaddiisa in la kor yeelo oo weliba marka uu gaalku yahay dee mid dacwaddii iyo diintii dada ka hor taagan ayaa saa loola dagaalamayaa oo loo dilayaa waxaana waa asala ijmaaca ka hor culimmada muslimiinta ay ku ijmaaceen aayaad iyo axaadiid qur-aanka aad buu ugu badan yahay eedkii jihaadka ka hadlaya kutiba calaykum alqitaalu waqaatilu lmushrikiina la dagaalama kaafa waqtuluuhum xaydu wajadtumuuhum meelkaasoo ka heshaan kullaaya yacnii aayaadka ku soo arooray wajaahiduu biamwaalikum anfusikum fii sabiili illaah xoolihiinna iyo nafihiinnaba ilaahay diintiisa ugu jihaada waa fara badan yihiin aayaadka qur-aanka ahi axaadiidda nebiga sala allahu alay slm ka sugnaatayna waa fara badan tahayoo yacnii heer mutawaatir bay galo umirtu an uqaatila annaasa waxaa lay faray dadka inaan la dirin xataa yaquulu laa ilaaha ila allah inta ay markaa ka shahaadanayaan xadiidka bukhari muslim baa warinaya ammaantiisa iyo qiimihiisa nebigu wuxuuhi laqadwatun ow rawaxatun fii sabiil illahi khayru min addunya wamaa fiiha kallahaada ma caraabid ilaahay diintiisa ama fii sabiilillaahi u galo ayaa adduunye iyo waxa ku sugan oo dhan ka khayr badan nebigeennuna sala allahu calayhi wasalam axaadiidka qaarkood waxa uu ku tilmaamayey inuu yahay afdalu alacmaal bacda aliimaan inuu yahay aljihaad fii sabiili illaah ilaahay diintiisa oo loo jihaado waxaa kaloo nebigu sala allahu calay waslm inoogu tilmaamay islaamnimada kuruskeeda baarkeeda inuu yahay jihaadku wa dirwatu sanaami alislaami wa dirwatu sanaami yacnii kuruska baarkiisuna waa alislaamu buu nebigu yidhi markuu ka hadlayey islaamnimada haddaba jihaadku waa kaa qiimaha iyo ajrigaa weyn leh ee islaamkana kaalintaa kaga jira haddaba sida cibaado kastoo kaleba ay leedahay waxa laga maarmaanaya jihaadka lafdiisa in aqoon loo yeesho waxa laga maarmaanaya in shuruuddiisii la xaqiijiyo waxa laga maarmaana dawaabiddiisii iyo wixii koobayay ee xadaynayey in la ilaaliyo ayaa ayaa loo baahan yahay cibaado kasta oo la qabanayana aqoon bay u baahan tahay shuruud bay leedahay dawaabid bay leedahay haddii kale oo masalan kaba soo qaad xajka oo kale dee qof yidhaahda waan iska xajinayaa unoo dabeetana makumaan iska tegayaa oon garanaynin maalin walba wixii la qabanaya xaju jiri maayo salaaddii haddaad weysela'aan ku tukato haddii aad intaa doonto tukato haddii halkaa doonto aad u jeedo salaad ku noqon mayso hasina xaj ku noqon maayo waa inaad aqoon u leedahay camalkaagaasi marduud buu noqonayaa mid lagu soo celiyo oo aan la aqbalin kadaalik jihaadkina haddii aan markaa shuruuddiisii la xaqiijano dawaabidiisii markaa la isku qaydin isagana wax kale ayuu noqonayaayoo weliba salaadda iyo xajka aynu ka hadlaynay dee waxay ahayd markaa wax qaasir ah oo qofka isaga ku gaaban bay hayday jihaadkii uu wax markaa ka gudbaya qofkii weeye idan haddii aan markaa waddadiisii iyo dariiqadiisii loo raacin waxa ka dhalanaya yacnii fasaad ayaa ka dhalanaya iyo dhib aad iyo laxad weyn oo maanta dadka muslimiintaa in badanoo ka mida haysataa wuxuu ka mid yahay meelaha markaa dad badani ay iska dhex galeen oo halla ay ku caasiyeen dunuub wadanna ay ku galeen iyagoo daaca u jeedaa waxaanay la yimaadeen acmaal ay u malaynayaan inay jihaadka ka mid tahay oo aan jihaadka ka mid ahayn dabeetana waxaa ka soo baxay darar iyo dhibaato fara badan ayaa ka soo baxday dadka qaarkood markaas kuwa meel horeba ka soo bilaabmayba ha ahaadaane ayagu mafhuumkii jihaadku lahaa waa ururiyeenoo waa weeciyeenoo wax yaroon markaa macno lahayn ayay markaa ka dhigeen inxiraafkii iyo weecintii markaa jihaadkii la weeciyey ama waxaan markaa jihaadkii ka mid ahayn la soo geliyey waxyaalo badan baa ka dhashay waxaa ka dhashay dhiiggii xaaraanta ahaa ee in xaqdarra lagu daadiyo xurumaadka xaaraannimaha ugu waaweynaha oo la daadiyey ilahay wuxuuhi waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajzau jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu qofka mu'min dilay isagoo u badheeraya abaalmarintiisu waa jahannamo waa ku waaraya ilaahay waa u carooday waa lacnay cadaab cadiimana waa u diyaariyey nebigu sala allahu calayhi wasalam yacnii isagoo kacbada dawaafaya in xurmada qofka muslimkaahi ay ka weyn tahay buu tilmaamayey dhiigga xaaraantee la daadinaya markaa dee kaa dadka mu'miniinta baa ka mida waxaa ka mida dadka mucaahadiinta ee cahdiga ammaana amniga iyo nabadgelyada ku soo galay fiisaha lagu siiyey ee dabusi la soo galay layntooda waayo nebigu sala la alay sl wuuhi qofka dila mucaahad urta jannada ma uriyo urta jannadana afartan sano in loo socdo oo kale ayaa laga uriyaa markaa dhiiggii xaaraanta daadintiisa ayaa ka timi waxaa kaloo ka yimi in dadkii muslimiintaha ay qaybsamaan oo ay noqdaan dawaa'if iyo kooxo islaynaya oo aan isbixinaynin sidaa imminka meelo badanba ka dhacaya dad baa u qaatay dadkii ay wada degganaayeen inay markaa hallan ka bilaabaan oo jihaad markaas uu yahay oo dabeetana dalalkii muslimiintaa dabinta la wadageliyo sida ay ku wada ololaan ay ku wada qarxaan dadka muslimiintiina inay iskhilaafaann ilaahay waa u diiday kala tagaan inay midoobaan ayaa ilaahay uu in badan faray walaa takunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu min bacdi maa jaahum lbayinaat waxaa kaloo tilmaamay waxyaalaha cuqubooyinka adduunyada dadka lagu ciqaabay inay ka mid tahay iskhilaafkaasi walaa tanaasacuu fatafsharuu watadhaba riixukum yacnii dadku hadday markaa murmaan way fashilmayaan quwadoodii awooddoodii baa tegaysaa waxaa kaloo ka dhashay yacnii markii inxiraaf iyo weecin jihaadkii lagu sameeyey inay acdaadii dhulkii muslimiinta ayaguna ay soo galeen ay qabsadeen ayagoo markaa le cid baannu ka difaacaynaa iyo cid waxumaynaysa ayaannu markaa ka celinaynaa in bilaaddii muslimiinta ay gaala soo wada gasho waa taa aynu arkaynee daraf ilaa daraf markaa caalam alcarabi maanta yacnii gaala ay duqaynayso ee halkan suuriya laga duqaynaya halkan ciraaq laga duqaynaya halkan libiya laga duqaynaya halkan meelkaa laga duqaynayo wax alla waxaasoo dhanna waxa keenay dad le markaa waanu jihaadayna ilaahay diintiisi baanu koryeelaynaaba ummaddii islaamka intaa u galay oo u fasahaadiyo u biiyey cadaadii markaa islaamka ayaa bilaaddii muslimiinta sidaa markaas u soo gashay oo u qabsatay waxaa laga maarmaana mar haddii ay markaa dhibtaasi jirto dee mafhuumka jihaadka sharciga iyo kelimatuljihaad muxuu yahay iyo tafsiirka saxiix kelimatuljihaad u leeyahy maxay tahay horta mid weeyaane jihaadku waa hiil kasta oo diinta islaamka loo hiiliyo ama gacan ugu hiili ama carab ugu hiili ama sinaan iyo hub ugu hiili iyo cadowga markaa muslimiinta ku soo duulaya inaad markaa la dirirto iyo kuwa inaad markaa dadka diinta iska hortaagaya aada la dirirto inaad markaa dadka ilaahay diintiisa ugu baaqdo inaad wixii maxaarima dadka iyo xumaana aad kala dirirto wax liyaaliyo waxaasoo dhammi jihaad weeye wax liyaaliyo waxaa diin soconaysaa ee imminka dalkeennaa ka soconaya qaar baa u qaba inaanay diintaba ka mid ahayne maxaa dhiig loo daadin waaye ee dadka loo birbirayn waaye oo jihaadkii iyo diintiiba maxaa loo qarxin waaye loo birayn waaye meesha qawdaasu guri weyde dhiigguu qulquli waaye ayay jihaad u qaateen laakiin dacwadda iyo masaajidda iyo diinta iyo waxaa soconaysa diinba uma qabaan in la wadiyo jihaad in lagu jiro toona uma qabaan markaa waa yacni tadyiiqa iyo cidhiidhga markaa mafhuumkii jihaadku u lahaa yacnii la geliyey ee laga soo qaaday dagaalka xabadda oo keliya inuuna jihaad yahay waxaa dacwad iyo diin soconaysa iyo wanaag soconaysa inaanay jihaad iyo diintii ka mid ahayn waxaa ka mid ah qolyo kale yacnii dee jihaadkii shaydaanka iyo jihaadkii nafdaa ka mid ah jihaadkii munaafiqiinta iyo dhibtii hayeen lala gelaya baa ka mid ah qolyo kale lafdoodu jihaadka markaas yacnii mafaahiim qaldan ayay markaasi ka qaateenoo yacnii in nafda oo lala jihaaday iyo shaydaanka oo lala jihaaday keliya inuu yahay oo markaa jihaad kaleba aanu jirin ayaa iyaga lafdooda ay u qaateen waxyaalaha markaa qaldan ee jihaad lagu sheegay ee la soo geliyey waxaa ka mida yacnii in loo qaato in dadka lagu qasbo in diinta la geliyo gaaladana laasim lagaga dhigay inay diinta islaamka qaataan kaasina waa mid qaldan laa ikraaha fi ddiin ilaahay wuxu uhi diinta layskuma qasbo waxaan loo jihaadaye la burburinayaa waxa weeye awooddan gaaladu ay leedahay ee ay dadka diinta iskaga hor istaagayaan laakiin awooddoodaa marka meesha laga saaro afraaddii iyo kooxihii hadday kiristan ahaanayaan iyo hadday yuhuud ahaanayaan iyo hadday majuus ahaanayaan mid la qasbayaa ma jiro sidoodaasaa lagu ilaalinayaa ay ku joogayaan wakhtigii nebigana ilaa xilligeenna in badanoo maan muslimiin ahayn baa la noolay yuhuud baa la noolay nasaarana majuus baa la noolayd lagumana qasbin markaa inay islaamaan oo qasab laguma gelinin bal nebigu waa la mucaamiloon jiray oo waxbuu ka amaahan jiray oo dee waxaa isagoo diraciisii dagaalkuba nin yuhuudiya shaciir yar yaheedu reerkiisa uga qaaday u rahman yahay ayuu nebigu dhintay waxbuu ka iibsan jiray oo waxbuu ka iibin jiray mucaamaladaa wanaagsan ee la tusay iyo dhaqankaa wanaagsan ee la tusaya bay diinta ku soo geli jireen waxaa ka mid a waxyaalaha jihaadka laga dhigay khuruujka markaa aimmadii muslimiinta ama madaxda muslimiinta ee in dee gaalnimo cadna aan ku dhicin in markaa lagu baxo oo aan la maqlin oo aan la adeecinin sidii markaa dee halkii caliyi ka soo bilaabatay iyo nimankii khawaarijta ahaa ilaa markii dambe ee dee muctasile iyo khawaarijtii oo markaa usuul markaa samaysay oo usuushoodii markaa jihaad ku daray oo jihaadkiina markaa ku daray in a'immada lagu baxo ayaa ka mid ah iyana oo mid walba markaa iyo maamulka soo jira madaxa laga guro waan inu ogyahay nebigu sala allah alay sl intuu inagu dhiiriyey inagu boorriyey madaxda yacni in la ateeco oo loo hoggaansamo markaa burburinta bilaadda muslimiinta iyo madaxdooda ayaa markaa ka mida mafaahiimta qaldan ee markaas ay ka qaateen mafaahiimta qaldani markii ay yimaadeen oo dhanna waxa ka dhashay nataa'ijka aan sheegaynay ee dhiiggii xaaraanta in la daadiyo dadkii muslimiinta inay kala tagaan bilaadoodii inay baaba'do cadow iyo gaala markaa inay ku soo duusho ayaa ka dhashay shuruudda uu leeyahay jihaadku waxaa ka mid a waa qodobka koowaad ee salaaxu niya niyo wanaagsan qofku waa inuu camalkiisan ilaahay wejigiisa iyo daarta aakhire ula jeedaa adduunyo aan waxba ka darin xisbi iyo jamaaca iyo tadliim iyo adduunyo waa inaan u diriraynin waddankaa iyo dhulkaa dadka muslimiinta ay degan yihiin haddii lagu soo duulo waad yacni waddanka islaamka waad ku difaaci kartaa waad ugu dagaalami kartaa si xadiidka saxiixa ah ee nebigu sala allahu calayhi wasalam la weyddiiyey nin geesinimo u dagaalamaya nin qaraxamiye iyo qabyaalad iyo dhilif u dagaalamaya nin isusimo u dagaalamaya ayuu daalika fii sabiili illaahi baa la yidhi markaasuu nebigu intuu kuwa kalona iskaga wacdil man qaatala litakuuna kelimatullahi hiya alculya fahuwa fii sabiili illah qofka u dirira ilaahay kelmaddiisu inay kor noqoto kaasaa fii sabiili illaahi ku sugan waa kii nebiguna lahaa acmaasha oo dhammi biniyaad ayay ku ansaxaan wainama likulli mriin maa nawa qof waliba wuxuu niyeeyey ayuu leeyahay waxaa ka mida waxyaalaha dawaabida ahee koobaya ee laga maarmaankaa ee jihaadka loo sharciyay in masaalixna lagu xaqiijiyo mafaasidana lagu reebo jihaadka maxaa loo in ilaahay diintiisa lagu kor yeelo in dadka muslimiinta adii haysta yacni diintoodii lagu hormariyo in barwaaqadooda lagaga shaqeeyo in wixii dhibahe ku imanaya lagaga difaaco ayaa loogu talagalay haddii dagaalanka uu qofkani dagaalamaya ay gaadhsiinaysa cadowgii inuu ku soo duulo hadday keenayso inay dadku diintiiyo shareecadii kaga fogaadaan hadday keenayso in qof kastoo diina maqnaabo uu ka cararayo sida qaraxyadii iyo imtixaanadan iyo waxa iminka sababeen dee ma bannaana ilaa ilaahay diintiisa in lagu koriya lama la doonaya diinta ilahay in wax lagu waxyeelayo lama doonayn jihaadku ma almaslaxa waalmafsada bu ayuu ayuu u ban yaallaa haddii maslaxa lagu xaqiijinayana oo maslaxa raajixa lagu xaqiijinayo waa bannaanya hadday mafsada ka dhalanaysana ma bannaana laakiin in loo qaato uun miidaamo qofka muslimka inuu noqdo inuu qori uun sito inuu afxidhnaado inuu qarxa uun oo wixiisoo dhimasho uun iyo dil unuu noqdo wax ka dambeeya wuxuu xaqiijinayaa midnama aanay jirin jihaad maha kaasi waa inuu maslaxo xaqiijinaya mafsadana reebaya nin baa wuxuu yidhi wuxuu xadiidku ahaa akhriju lmushrikiina min jasiirati alcarab adkhilu lmushrikiina ilaa jasiirati alcarab bay isu rogeen buuri xabad yar bay xabad ku dhufanayaan dabeetana boqol gaal baa soo gelaya buuri markaa ma ka saarama mise waa soo geliye waa soo geliye buuli waxaa ka mida waxyaalaha dawaabida ama shuruudda looga baahan yahay jihaadka inay qudra jirto iyo awood inay dadka muslimiinta ay dee gaalada ay iska celin karayaan haddii aanay iska celin karaynin oonay la dagaalami karaynin dee inaad isku doonataa intaad markaa quwad iyo awood aad ka helayso waxay noqonaysaa inaad tahluka isku tuurtay waana sida sheekh maxamed saale cuthaymiin salaadaasaa iyo cibaado kastoo la qabanaya istidaaciya awood bay u baahantahay qofkuna waxaanu awoodi karayn inaanu qaban karaynin inuu naftiisa geliyaa yacni uma bannaana an yudilla nafsa ayuu nebigu yidhi oo waxaanu qaban karayn inuu naftiisa geliyo ummadda markaa muslimiinta dagaal aanay markaa qaadi karaynin ama intii ilahay hor joogahay dagaal aanay qaadi karaynin oonay iska celi karaynin inaad markaa gelisaa waxay noqonaysaa inaad halaag iyo taaluka ku tuurtay saa daraaddeed ayaa cahdigii makiga ahaa marka ay nebigayaa saxaabadu ay maka joogeen jihaadka waa laga manciyey ku faa'iido kuwaqiimu salabana gacmihiinna laabtoo salaadda ooga maxaa saa loo yidhi xikmooyin fara badan bay culimmadu sheegaan dee waxaa ka mida dad iyo tiro yar oo ducafaha oo la daciifsanaya ayay ahaayeen hadday xilligaa dagaal geli lahayn mid iyo mid baa loo qaban lahaa dabeetana kurtuun baa laga wada jari lahaa midda kale waxay yidhahdeen qof walba dee sulda iyo awood ku fulinaysa ma jira qof walba qoyskiisii ayaa dhibtan ku fulinayey haddii la yidhahdo dagaalamana qoys walba markaa inuu nin waliba aabbihii iyo walaalkii weeraro oo qoys walba dagaal ka dhaco ayaa iyana imanaysay midda labaad bay a dagaal iyo xurub bay haydo waa la tarbiyeynaya waa la leeliyayey inay markaa dulbartaan markii dabeetana ay farabateen ay ka dhex baxeen ay bays iyo meelay degaan oo madiine ah heleen ayay dabeetana dagaalameen magaaladaasaa markaa la difaacayo oo waxaa khandaqa loogu wareejinaya difaac bay ahayd magaalada kuwan iminka jooga waxay kuleeyahay magaalaba lama difaaco aygaasa in la galay diinta ku jirtaa bay ku leeyihin dadkao dham ina aygiiyo duurka galaan oo aygiiyo duurka maxaa laga qabanaya markaa maxaa madiine loo difaacayay ee godka loogu wareejinayey ee gaaladii meel walba iska soo may ka baxaanayna war aygeed muu nebigu yidhahda war aygayna geliye madiine haba qabsanaayn aygaba ayga yacne yacni magaaladii waa halkii dhaawaca la dhiganayey ee ciidanku ka laga dirayey ee lagu tukanayey ee lagu cibaadaysay maxaasu ku taalay iyaguna ayga un hala wareegamay ayay diin ka dhigeen oo meel walba ha laga baxo ilaahay baana faray waacidu lahum mastatactu min quwati wa min ribaadi alkhayri turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum in ay yani dadka muslimiintii ay quwa diyaarsaan iyo waxa la yaaliyo waxay heli karayaan oo dhan waxaa ka mida in cuhuudda iyo mawaahiiqda dadka muslimiinta ay galaan la ilaaliyo oo aan miihaaq iyo ballanka gaalada la gala aan laga bixin haddii laga baqa inay ka baxdaanna ilaahay baa inoo sheega waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa u tuur baa la yidhi oo dabeetana ballankii waa ka baxnay wax iska celiya dheh buutay buuto wareen laakiin iyadoo ballan la isku ogyahay in la dilo ama isagoo gaalkii amni ku soo galay iyo nabadgeliyo fiise iyo oggolaansho ku soo galay dalkii in la dilaa ma bannaana umuhaani baa ninkii ay magan gelisay caliya bn abi aalib arrintii fadux maka uu doonay inuu dilo ajarnaa man ajartim ya umuhaani buul waan magan gelinay ciddaad magan gelisay halaa ka soo degay ee fiise la siiyey ee dalkaa jooga waxba looma geysan karo dhulkiisa hadduu xarbi yahay oo dagaalamaysa adigu ku doono laakiin dhulkaa muslimiintu dhex joogo ee amniga nabadgelyaha ku soo galay waxba laguma yeelan karo hadduu dhib geystana dee ciddii oggolaanshaha siisay iyo dowladdaasaa loo sheegaya si ay markaa iyadu waajibkeeda uga qabsato laakiin afraad kula dhaqaaqaysaa ma jirto waxaa ka mid a waxyaalaha jihaadku u baahan yahay dee imaan baa ka mid a inay koox yaroo waliba intay markaa raayad yar iyo calan yar qaadato ay tidhahdo halkaygaanu ka jihaadaynaa maahae waa in dadka muslimiintahay dee taladooda ay meel ka godayo imaam ay leeyihiin waxyaalahay dadka muslimiinta u galatiyana cadow ugu qabsay ayay ka mid tahay leanno imaamnimadana waa taynuu soo marray inay waajibun bisharci tahay dadka muslimiinta inaanay fawdo noqonaynin mar kasta inay madax iyo kala dambayn inay yeeshaan madaxda iyo kala dambayntaasina diinta ay ku hagto aan la weydaaranin laakiin koox yaroo waliba hadday markaa meel isaga booddo oo ay tidhaahdo markaa annagaa jihaadayna amaba waxbaanu samaynaynaa dee waxaa dhibtaasaa ka imanaya idan waxaynu markaa ku soo ururaynaa dawaabidda looga baahan yahay jihaadkii waxaa ka mid a niyo wanaagsan ayaa ka mid a oo qofku markaa waa inuu niyadiisu ay wanaagsan tahay oo liiclaayi kelimatillaahi waa inuu lagu xaqiijinayaa maslaxa ama mafsad lagu reebayaa ee wax markaa miidaamo ah aanu noqonin waa in dadka muslimiintii ay awoodi karayaan inay gaalada la diriraan oo ay iska celiyaan waa inay awoodi karayaan sheekh xasan alcuthaymiin wuxuu ku tilmaamaya sharxulmumtica yacnii inay tahay ilqaa ila tahluka uu qofku naftiisa ku tuurayo ama ummaddii ku tuurayo dagaal markaa khayru mutakaafi oona iska celi karayn in la geliyo qoladaa iyaga falastiiniintu xaalad gaaray leeyihiin ayagu waxaa laga yaabaa wax saa u dhaama yacni markii dhinac walba laga cunaqabatiy wax walba lagu sameeyey inay wadhafkaa tuuraan wax u dhaama inay waayeenba iyaga dhici karto qoladaas xaalad gaara bay leeyihin laakiin dadka kale waa inay awoodu leeyihiin waa in cuhuud iyo mawaahiiqda layle waa in imaam iyo tala iyo kaba dambaysi ay jirtaa arrimahaasaa laga maarmaana markaasaa jihaadku marka waxyaalaha loo ilaaliyo ayaa markaa dee jihaad ay wax ka soo baxaan uu noqonayaa jihaadkana waa inay ummadi jirtaa dee dheefsanaysa oo u arkaysa qorigan iyo xabaddan ri ayada inuu danu yahay laakiin hadduu indhala yahay ayadana meel gaadhi maayo nebiyullaahi yuusuf qisadiisa markaa dib ugu noqoto isaga oo walaaladii dulmiyeenay ceel ku rideen isagoo aqalkii la keenay lagu dulmiyey oo jeel la geliyey ayaa haddana markii ay nimankii jeela kula jiray ee uriyada u fasiray mid kami kii badbaaday marka uu boqorkii u tegey ee boqorkii riyooday waa kii wixii riyada u cabiri jira o dhammi ii keena riyada aan ii fasira kale waa kuwili garan mayno kii unbaa xasuustay uhi nin riyada fasiray aniga aqaanne eh idira buu yidhi nebi yuusuf buu dabeetana u yimi nebi yuusuf oo waxaasoo dhibi soo martay ma cadhaysnaa ummaddana ciil uma qabo bal riyadii waa u fasireen isagoo jeelkii ugu jiro weliba taladii ay ku badbaadi lahayd tasracuuna sabca siniina famaa waxaa beerataan yacnii meel dhigta toddoba abaara bay ayay idinku soo dhinacsaydu cuni doontaan isagoo jeelkii ku jira ayaa wuxuu ka talinaya ummaddaa barwaaqadeediiyo siday abaaraha iyo imtixaanada ee gaajada uga badbaadi lahayd kuwan maantana waxbaanu jihaadaynaa keliya waxay u taagan yihiin dhibta ummaddooda gebigooda waxa ay wadaan ay u taagan yihiin ee mid dal joogiya mid dabad qabtay ee mid meel kala qabtay mucaanaadka ummaddaasumay u taagan yihin inay ummaddaasun dhibaan rabadaantii adarkiisa inay ugu bushaaraynayin inay dhiiggooda daadinayaan wax meel kale markaa laga keenay waa imtixaana markaa kitaabu siyar wuxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala kaana aljihaadu fii cahdi rasul llahi sal sl farda kifaaya jihaadku wuxuu ahaa wakhtigii rasuulka fardulkifaaya وقيل وحل إلى عين الفرض عين بوها وأما بعده نبي قدم ذي فريل كفار حالاني قال الله حاله سغلاده أحدهما يكونون وحي نقونيا ببلادهم قالوا بلاده ذي أيكو سويهم ففرض كفاية وي إذا فعله مركه الصبيو من من فيهم كفاية كفي الله إن شاء يكو سغنتهي سقط الحرج دمبي وكدعي عن الباقين انتهى دمبي وكدعي وعلى الشيخ الله رحمه الله تعالى كان الجهاد جهاد وحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته رسولك ولما هجرة دبد إلا هجرة كور ممنوع بها به فرد كفاية هرتوا فرل إنه فرل يهينا وابد شمع هذا الكبت تاقنا إنه يهي فرل ليسك كافر أيوه أسجد أنا فرل كصنه نقول نقضاي فرض العين هي فرض الكفاية النقضاء waxa qof walba laf ahaantiisa looga rabo ee la doonayo qof waliba inuu la yimaado oo mukallaf oo qaangaar oo caqli qof walba laga rabaa waxa la fardul ayn aynta qof walba uu saaray wixii la sa salaada oo kale salaadahan faralka qof walba way saaran yihiin oo hebel barka cali baa laga rabaa umar baa laga rabaa geed baa laga rabaa nin walba waa laga rabaa midna waxa la fardul kifaayah waxaa la rabaa waxaa in la helaa cidda samaysay iyadoon la eegin iminka qof islaami hadduu dhinto in lagu tukado hargaysa ay ku tukata qofka ku dhex dhintay faral bay ku tahay haddii hal nin ku tukado faralkii waa ka dhacay dadkii kale marka farducayna waa qof kasta la eegayo fardulkifaayana waxaa la yidhaahdaa ka la eegaya ficilka wna faacilka aan la eegaynin uaymiin baa manduumadiisa wuxuu ku lahaa walamru in ruuciya fiihi lfaacilu فذاك ذو عين وذاك الفاضل وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر أمرك هدين أرنك هدين لأيغو فاعلك لأيغي عدة سويسي وحب لها فرض العين استقانا فضل بضان هدين لكن فعلك لأيغي يأن فاعلك لأيغي فعلك أولا ربنا مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر وفضل كفاية الله إلى أساسها لقصة النقلية لكن مركا زود كل لها مركو فردك فيها كان لي كل مهم قصد تحسنا من غير أن ينظروا من فعله وأرنك سوى مهمة وأيوغ السيان إلا حلو أيضا لا يجد عند صبيصي كامر معروف ونهي المنكر وإن يظن النهي لم يؤثر مركا وعليه كان الجهاد في عهد رسول الله فرض كفاية بها وارتفر البهوى بالإجماع وانا كفايه او الهي مركو ليهي بين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله مركا الهي ليهي مسنا كوا فديه مؤمنين كمين ضررك يا دبته وصاحبك عيني كوا جهاد مسنا هدنا الهي وكلا وعد الله الحسنى كافديه يا كجهاد تي ولا قبنديد با الهي وبلن قاضي ee kuwii jihaaday iyo kuwii fadhiyay ilaahay markaa uu kala fadli badnaysiyey mid walbana tii wanaagsanayd u ballan qaaday dee waxay tusinaysaa markaa in fardu kifaayo yaho ciddaa gudday ee gashay ay ku filan tahay qofku hadduu caasiyayna ajrina yacnii wanaagna looma yabooho qof ajirileh iyo qof dembaabsanna tafaadul looma sameeyo markaa fardu kifaayatu wey waqiila waxaa la yidhi كان الجهاد في عهد فرض عين فرض عين بوقف والبلغ ربا ينفروا خفافا وثقالا إلا تبذلوا يعذبكم عذابا أليما آيات حل جدا بالسعودة أي مركات دليشدين هسوا وقت رسولك صلى الله عليه وسلم وأما بعد النبي قد بدي فللكفار حالان قالوا الله حالدود بإليهم أحدهم الله وضع حالدود يكونون ببلادهم bilaadoodii bay ku sugan yihiin halkaasay iskaga sugan yihiin meel bilaadda ka muslimiinta ka mida uma soo socdaan meel bilaadda ka muslimiinta may qabsanin fa fardu kifaayatin waa fardulkifaaya markaas in lagu duulo oo dee awooddoodaa iyo taladoodaa la baabi'iyo si markaa dee dadkaasi ay xorriyad islaamka iyo diinta ay ugu helaan in lagu duula waa fardukifaaya idaa facalahu markuu sameeyo marka horta waa fardul kifaaya oo saas ay culimadu ku ijmaacsan hadii waa fardul ayn dee dadku dagaal umay ku jiri lahaayeen cid markaa shaqaysataba lama arkeen haddaba idaa facalahu markuu sameeya man mid fiihim kifaaya ku filaansha ay ku sugan tahay saqad alxaraju demmigu canilbaaqiina waa ka dhacaya le'annahu furuudulkifaaya o dhan baa caynkaas hadday cidii samayso ciddii kale waa ka dhacaysaa man fiihim kifaaya cid ku filan oo kifaaya ku sugan tahay xataa muraahiqiinba qaar aan gaanqaar ba ahayne hadday markaa galaan oo ay markaa dee gaaladii la diriraan kuwii kale waa ka dhacaya idaa facalow markuu sameeya man fiihim kifaaya saqad alxaraju can ilbaaqiina haddaba halkanuu sheekhu wuxuu waxoogay wuxuu inoo galay furuudulkifaaya buu inoo galay wa min furuudilkifaayati waxaa ka mid ah alqiyaamu ku qumid biiqaamati alxujaji xujooyinka oogiddeeda wa xalli lmushkilaati fi diini waxyaalaha mushkilkaa ishkaalka iyo qarsoodiga ku jira xagga diinta in la xalliyo wa biculuumi sharci iyo in lagu kao culumtii sharciga ka tafsiirin iyo xadiidin mawey walfuruuci bxaydu se yasluxu u suubabi lilqadaa'i u suubabi walamru yacni faridii bilmacruufi la faraya wanahyu cani lmunkari xumaanta diidmadeedii weeye waxyaabulkacbati kacbada nooleynteeda weeye kula sanati biziyaarati lagu noolayo wa dafcu darari lmuslimiina muslimiinta dararkooda iyo dhibtooda oo markaas la difaaco weeye ka kaswati caarin kii qaawanaa huwintiisa wa itcaami jaacin kii gaajaysnaa quudintiisa idaa lam yandafic haddaanu ku reebin bisakaatini wa beyti maalin wataxamuli shahaada shahaadaha xambaariddeedii waa addaawa iyo gudideedii walxirafu iyo farsamooyinkii wasalaa'icu iyo samcooyinkii ayaa ka mid ah iyo wamaa tatimu bihi lmacaayishu waxyaalihii noloshu markaa ay ku dhammaystirmaysay wa jawaabu salaamin salaam jawaabteed baa fardulkifaaya calaa jamaacatin la salaamay wa yusannu ibtidaa'uhaa bilowgeeda ayaa la sunneeyaa laa calaa qaadii xaajatin xaaje kii gudanayey wa akilin kii wax cunayey wa fii xamaamin kii xamaam ku jiray maya walaa jawaaba calayhim jawaabina korkooda may ahaanin oo lagama rabo wuxuu sheekhu yidhi waxoogay buu furuudulkifaayihii ayuu inoo raaciyey markaa wuxu uhi wa min furuudilkifaayati waxaa ka mid ah alqiyaamu biiqaamati alxujaj dee xujooyinka cilmiga in la ogo oo markaa waxa la yaaliya wixii markaa dadka dee diinta markaa tusayey ee jeclaysiinayey in markaas la oogo oo firaq iyo kooxa markaa loo diyaariyo diinta markaa sabaaxadeed iyo wanaaggeeda muujiyo oo sameeya waa fardulkifaaya oo sida markaa ciddii diiddayba dee xabad loogula dirirayey ayaa markaa dee carabkii iyo qarinkiina markaa loogula diriraya wa xalli lmushkilaati fi ddiin iyo waxyaalaha mushkilaadka ishkaalku ku jira xagga diinta in markaa iyagana la xalliyo oo shubhooyinka markaas la difaaco ay gaaladu markaa diinta islaamka ku kicinayaan fardulkifaaya ayay ka mid tahay hadday dadka muslimiinta ay markaa xujooyinkii cid caddaysa iyo mushkilaad fi diinka cid markaa xallisa la waayo dee waa kuwaa dambaabayaan hadday laakiin cid ka midi ay la timaado waa ka dhacayaa wa min furuudilkifaayati alqiyaama waa ka mid biculuumi sharci culumtii sharciga cid barataa oo u qumta waa in la helaa ka tafsiirin iyo wa xadiiثi ma weeye tafsiirkii xadiika cid barata waa in la helaa iyo walfuruuci furuucdii fiqiga ahayd cid barata ee markaa dee intii maalaabadka ka siyaadahay in la hela waa fardulkifaaye ila haddii kale culumtii iyo diintii dadkii waa ka dabargo'aysaa waa inuu furuucdii iyo tafsiir xadiidkii mara bixaysu an yasluxu u sulma min ilqadaa inuu xukumayo inuu wax fatwoodo heer uu ka gaari karo dee inta laga gaadhayo waa fardulkifaaya iyadana cid heerkaa gaadhsiisa waa in ummadda laga helaa walamru faridii bilmacruufi wanaagga la faray baa ka mida iyo wanahyu cani ilmunkari diidmadii xumaanta la diidayey furuudulkifaaya ayay ka mid tahay in wixii wanaagsanee waajibaadka sharciga la faro in wixii xumaayee markaa muxaramaadka ha la diido ila waltakum minkum ummatu yadcuuna alkhayr wayaamruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar ilaahay baa yidhi kooxa laydinka helo wanaagga fardiga xumaanta u diidda wanaag faridda iyo xumaanada dawaamid baa iyada lafdeedu leedahay waa inaad nafdaadiya maalkaaga aad oo nabadgelaysaa waa inaanay mafsado iyo xumaan ka badani ka dhalanaynin haddaad tidhaahdo qolo xaaraan meel ku karanaysaan kala kicinaya oo xabbad iyo dagaal iyo qoorta in la yska jaraa ka dhalanayso dee waad iska dayn ile munkar inaad suulisaa baa la doonaya munkar inaad kordhisan lama doonaynin waxaa dhacday xilligii sheekh saam ibnu taymiya nimankii tataarka lo odhan jiray ayaa iyagoo meel khamri ku cabbayaan ayay soo mareen markaasay yidhahen sheekh maxaad nimanka khamriga ugaga hadli weyde war khamriga ay cabbayaan baa sahlan buhi labada haddaynu khamrigaa hadda ka kicinno boob bay samaynayaano kufsi bay samaynayan o dhib fara badan bay samaynayaan buuri marka aynaga sakraansadaanaa daaye miyaanu talow soo gelin xadiidka man ra'aa minkum munkara falyuqayiru biyaddi qofka munkarkeena gacantiisaa ku doori wuu arkay laakiin waxba nusuus badan buu isla akhriyayey nusuus badan buu isla akhriyay miidaamo ma ahay sida dadkan maanta joogee miidaamada ah marka waa inaan munkar weyn iyo xumaan ka weyni waa inaanay ka dhalanaynin waa inaan jaajuusid iyo basaasti aanay ku jirin yacni xataa lagaaba qaadan maayo aada istiraahdiide waa inaad markaa u sheegtaa walamru bimacruuf wanahyi can lmunkar waxaa kaloo kamid a waxyaaulkacbati kacbada in la nooleeyo iyo dee mashaacirtii kale kulla sanati biziyaara lagu nooleeyo oo bimacnaa xaj iyo cumro loo tago oo sanadaan markaa xaj iyo cumraadii waa in la ogaa oo markaa mashaacirtii dhulkii la wada tagaa iyaduna markaa fardulkifaaya weeye leannu min shacair ilislam bay ka mid tahay wa dafcu darari lmuslimiina dadka muslimiinta dhibtooda in la difaacaana fardulkifaayaha ayay ka mid tahay waa maxay kaga soo tacaarida kuwa markaa maryalaantu hayse in la huwiyo waidcami jaacin kii gaajaysnaa in la quudiyo idaa lam yandafic marka aanu reebmin dhibtoodaasi bisakaatin wa beyti maalin sake iyo baytulmaal haddii ay dhibtooda ku reebmi weydo in qofka muslimka ee baahan ama qaawan dadka magaalada iyo dhulka ay la joogaan waajib bay ku tahay ama faral bay ku tahay inay markaa dee hu iyo wuxu cuna siiyaan haddii kale waa ku wada dambaabayaan haddii ay cid ka mid ahi ay markaa ku qumtana intii kale waa ka dhacaya wa taxamuli shahaada wa adaa'uhaa waxaa ka mida shahaadada xambaariddeedii ee hadduu meesha markaas xaadiro oo iyadoo wax ka dhacayaan uu yimaado oo ay markaa fara badan yihiinna yacnii fardulkifaaya ayay noqonaysaa leannahu xaqii oo la oofinayo weeye hadduu laakiin qofku kuu yeedhuu kudhaa kaalay markhaati ii soo noqo ayaa taasi waajib kugu noqon mayso ee qaadi inuu kuu yeedho ama qof xanuunsanaya mooyaane waa taxamul shahaada wa addaa'uhaa gudiddeedii ayana waa fardulkifaaye ila ilaahay baa hi walaa taktubu shahaada markhaatiya ha qarinina waase goorma marka ay fardulkifaaye noqonaysaa nisaabkii laga doonayey markhaatigaa nisaabkii gelayey dad ka badani markay markhaati ka ahaayeen weeye masalan waa zino nisaabkeedu soo afar maaha afar wax ka badani markay markhaati ka ahaayeen weeye waa xuduuddii kale laba wax ka badan baa markhaati ka ahaa laakiin hadday zina tahay oo hadday zina tahay masalan ay kaba soo qaaday xuduuddii tahay ama amwaashii tahay oo laba qofoo keliya un ay ka markhaati ahaayeen waajib bay fardu cayn bay ku noqonaysaa markaa ee waa markay dad badani ay markhaati ka ahayn bay fardu kifaayo noqonaysaa laakiin hadduu markaa laba qudhay xoolii xambaaraan fardu cayn bay noqonaysaa waana inoo iman doontaa walxirafu wasanaa'icu fardukifaayo waxaa ka mid ah xirfooyinkiiyo sancadaha ganacsigii waxtoliddii toobiddii waa farsamooyinkaa ilaahay baana dadka isu diray oo shaqo kasta oo loo baahanya cid baa ilaahay u diray bal adigu ilaahay qaybtiisa eg wax kastoo loo baahan yahay oo bini aadmigaasi u baahan yahay ilaahay cid buu u diray cadaygii mid baa ilaahay u diray kabii mid baa ilaahay u diray timii mid baa ilaahay u diray maryii ilaahay mid buu u diray dhagaxii ilaahay mid buu u diray niistii mid kalaa loo diray biyihii mid kalaa loo diray nuuraddii mid baa ilaahay u diray wax kastoo bini aadmigaasi u baahaya ba ilahay cid buu u diray markaa farsamooyinka xirafka iyo sancooyinkaas iyaguna fardulkifaaye ayay ka mid yihiin hadday idhahaan markaa annagu waxba qaban mayna waan iska fadhiisanayna laga yeeli maayo leannu adduunyadiiba arrimahan ku taagan diintina arrinta adduunyaday ku taagan tahay diinnina socon mayso nololle kala socon hadday noloshu socon weydana diintuna ma soconayso nin sheekha baa wuxuu soo qaadan jiray hadaluu cabdalla cazaam lahaa oo xikmadda yacni markay u horraysay khalaqa allaahu alarda uma aadamu uma risaala markii horraysay dhulkaa ilaahay abuuray kadib ayaa dabeetana aadan la abuuray kadib baa risaaladii iyo diintii timi markaa qolyaha markaa iyagu aan dhulba u jeedinayna wuxuun baanu markaa dam iyo dumunka siinaynaa ayuuna xikmadba idinkuma haysaan waa inootu dhul helaa ardayd laga dhigto bini aadmigiiba haddana yimi haddana diintii baa timi marka walxiraf wasanaa'ica iyaguna ka mid weeye markaa xirfa iyo sanaa'ic isku cadafku isku cadfay waxaad mooddaa inay kala wax yihiin laakiin culimmada luqadu way isku cadfee waa isku mid bay ka dhigaan markaa xirfa waa sanca un waa sanca iyo farsabo waa isku mid culimada qaar waxay yidhaahdeen waxaa sancana waa waxaa dee qofku uu qabanayo xirfaduna waa ka caamsan tahay oo waa ciddaa loo shaqaynaya iyadoo aan gacanta ka shaqaynayn waxay qabato yacni xirfay noqonaysaa waxaan gacanta laga samaynayana sancay noqonaysaa wamaa kii tatimu bihi lmacaayishu noloshani ay ku dhismaysay wamaa kii tatimu bihi lmacaayishu noloshu ay ku taagmaysayna isaguna fardukifaayuu ka mid yahi ee diinta iyo adduunyadka iibkii iibsigii waxbeeriddii wax liyaariya waxaasoo dhan le'annahu qof kastaa dee waa baahan yahay oo wuxuu u baahnaa markaa isagu keligii ma wada helayo markaa dadkii way isu baahan yihiin marka wamaa tatimu bihi lmacaayishu waxay noloshu markaa ku dhammaystirmaysay imaamu axmed ayaa waxa uu maqlay nin leh allahuma laa tuxwijnii ilaa axadin min khalqika ilaahay ow hay baahinin mid ka mida khalqigaaga markaasuu leh haadaa rajulun tamana almowt ninkaas inuu dhintaa buu doonayaa buul markuu dhinto aanu cidnaba u baahanaynin laakiin intuu nool yahay baahidiisoo dhammi bini aadmiga dhan bay ku xidhantahy wax alla wuxuu u baahan yahay keligii qofku ma heli karayo cali ibneana markaa aharo noocaasoo kale ah ayaa iyagana laga wariyaa wamaa tatimu bilmacaash wa jawaabu salaamin baa isaguna ka mida furdulkifaaya salaam jawaabteed calaa jamaacati la salaamay koox haddii la salaamo inay jawaabta celiyaano wacalaykum asalaam yidhaahdaani fardulkifaaya ayay ku tahay hadduu mid ka midahi celiyo waa ka dhacaysaa inay fardal tahay waidaa xuyitum bitaxiyati faxayu biaxsana min aw rudduuha ilaahay baa yidhi haddii laydin salaamo dee mid ka wanaagsan ama iyadii u celiya inuu kifaaye yahayna waxayna tusinaya xadiid abu daawuud uu warinayo nebigu sal lla sl uhi yujziu cani ljamaaca kooxdii waxaa ka gudaya idaa maruu markay an yusallima axaduhum inuu midkood salaamo wa yujziu cani اljuluusi an yarudda axaduhum qoladii fadhidayna kuwan soo socdayna mid baa kaga filan salaantii qolada fadhidana mid baa kaga filan inuu ka celiyo marka celinteedu ayaa ah fardulkifaaya wa yusanu ibtidaa'uha laakiin salaanta bilowgeedu waa sunna ayadu ayaa bilowgeedu waajib ma aha laakiin waa sunne ee waxaa faralka noqonaysaa waxa weeye waa celinteeda wayusanu ibtidaa'uha waayo xadiidkii waa kii ahaa abu daawuud warinaya ina awla naasi billahi man bada'ahum bisalaam daga waxaa ugu mudan ila agtiisa ka salaantadda ku bilaabo haddaba cid aan la salaamaynin buu sheekhu halkan inoo galo wuxuu udhi laa calaa qaadii xaaja nin xaajo gudanaya oo halkan markaa ku kaajaya ama ku saxaroonaya la salaami maayo leannu xadiidka ibnu maaja uu warinaya saxiixa jaabir ibnu cabdilaahi ayaa wuxuu leeyay nin baa nebiga soo maray isagoo kaajiyo markaasuu salaamo nebigu dabeedna wuxuu ku dhi hadhow markaa aad igu aragta xaaladdaasoo kale hay salaamin leannu haddaad salaanta igu salaanto kaa celin maayo manaa walaa calaa qaadi xaaja inay wada hadlaan markaasoo dad xaajo gudanayaan markaa waxyaalaha ilaahay u cadhooda ayay ka mid tahay walaa aakilin kii isaguna wax cunayey laa salaama calaa acaam bay soomaalidu tidhahdaa nin markaa ku guraya isna inaad salaantaana bee waa sunno maaha wa xamaami walaa fii xamaamin mid isna xamaam ku sugan oo maydhanaya isagana inaad salaantaana sunno maaha ood ku bilowdaa masaa'il badanoo kala sheegeen qofka tukanaya qofka aadaamaya qofka khadiibka qofka talbiyaysanaya qofka qur-aan akhriyaya yacni in lagu bilaabaa sunno maaha walaa jawaaba calayhim jawaab waajibina ma jirto jawaab ku waajibina haddii la salaamo dadka hawlaha ku jira jawaabina waajib ku noqon mayso waxaana yidhaahdaan unay ku soo ururiyaan waxa weeye shakhsi kasta oo xaalad ku sugan xaaladdaasoo aanay u badnayn ama aan u habboonayn muru'ada in loo soo dhowaado qof kastoo xaaladdaa ku sugan salaan in lagu bilaabaa sunno maaha walaa jihaada buuhi sheekhu jihaad calaa sabiyin korkii maaha nin wa majnuunin iyo mid waalan wamra'atin iyo ruux dumara wa mariidin mid xanuunsan iyo wadii carajin bayinin dhutin cad midu saaxiiba wa aqdaca mid gacan go'an wa ashalle mid gacan qallalan wa cabdin iyo addoon wa cadimi uhbati qitaalin alaabtii dagaalka kii waayey wa kullu cudrin cudurdaar kastoo manaca diiday wujuubaalxaji xajka waajibitaankiisuna manacaljihaada waa diidaya ilaa khawfa tariiqin min kufaarin cabsasho wadda laga cabsanaya gaara mooyaane wakadaa min lusuusi lmuslimiina calasanaya hadduu ka cabsanayana waa la mid wadaynulxaalu daynka xaaladee hadda laga rabaa yuxarimu safara jihaadin wakayrihi wuu xarimaya ilaa biidni qariimihi mooyaane walmuhaajiruuna laa ma xarimayo waqiila waxa le yamnacu safaran makuufan wuu mancinaya waxau sheekhu leeyahay walaa jihaada calaa sabiyin hortuu jihaad sabiya majnuun laguma leh takliif baan saarnayn laysa cala aducafaa ducafadaas ayay ka mid yihiin oo waa majaaniintii oo caqligooda daciifa waa sibyaantii jidhkooda ayaa daciifa labadaba waa la yidhi markaa wuxuu halkan noo gelayaa waxyaalihii markuu jihaadkii iyo faralnimadiisii inooga soo hadlay wixii ridayey markaa waxa ridayaana waxna waa wax sharciya waxna waa wax hisiya wax waa wax muuqda waxna waa wax sharciya wixii muuqday buu markaa inoo galay markaa wuxu uhi walaa jihaada calaa sabiyin wa majnuunin ayaga laguma leh kooxo fara badanna nebigu waa celiyay u yaraystay si xadiidka bukhaari uu tilmaamayo bara bnu caasim waa la yaraystay buuhi aniga iyo ibnu cumara maalintii beder oo saasaa yaraan baa dagaalkii nologa reeba kadaalik markaa ibnu cumar ayuu maalintii uxud celiyey khandaqna waa u oggolaaday saxaabo fara badanoo dhayaraannimo uu ku celiyey baa jira wa mra'atin haweenaydii na ayadana dagaal laguma leh xarid almumnic cala alkhitaal raggii baa lagula hadlayey markaa waajibku waa laakiin wax badan bay ka qayb qaadan jireen waa mariidinkii xanuunsanayeyna laguma leh ee isagana aan dagaalami karin mashaqismada dee hadduu indhalayana kama sii daran walaa dii carajin bayinin kii dhutinaya dhutintiisu caddayd dee mid iska hardafsanaya maahee mid dhutinayo dhaqaaqi karaynin laguma leh laysa cala alacmaa xaraju walaa cala alcaraji xaraju walaa cala almariidi xarajun waa sia ilaahay leeyahay kaa indhaala kaa dhutinaya kaa xanuunsanaya dembi maaha nin jihaadka hadday kaalaan waa aqdaca walaa aqdaca kii markaa gacani goonayd ama faraa goonaa isagana laguma leh ilan waa masar gacan loo waxba iska celi kari maayo waa shalle walaa calaa shalle mid gacan ayay yana qallalan tahayna isagana jihaad laguma leh wa cabdin iyo addoonkii leannu maqsuudka jihaadka laga leeyahay baa dee badshi iyo cadowga in wax la yeelayo kan dee gacantu qalalantay ama gacantu goonta waxba qaban kari maayo walaa cabdi walaa calaa cabdina laguma leh wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illah dee wax allo wuxuu leeyahay naf iyo maal toona maayo xoolaha la leeyahay weeye wa caadimi uhbati qitaalin uhbadii dagaalka kii waayey ayadana laguma laha hadduu nafaqadii iyo hubkii wuxuu fuulayay hadduu waayo isagana laguma leh wa kullu cudrin buuhi daabit buu inoo sameeyey wuxuuhi cudurdaar kasta oo manaca wujuuba alxaji xajka waajibnimadiisa diidayey hadduu zaadkii waayo hadduu raaxiladii waayo haddii aan amni jirin manaca aljihaada jihaadkii waajibitaankiisi waa diidayaa ilaa khawfa tariiqin min kufaari waddo cabsideed gaalo laga cabsanaya mooyaane xajka haddii waddada aad gaalo ka cabsanaysa xajku waa kaa dhacayay laakiin waddada aad u sii maraysa haddaad gaalo ka cabsanaysa jihaadku kaa dhici maayo li'annahu jihaad naftiisa waa gaal inay surataan ee gaal baa halkan jidka dhexdiisa ku jira oo jihaadkii waa iga dhacaya maya isagu kaas wakadaa waxaa la mida on isaguna aanu igaaga dhacaynin khawfun min lusuusi lmuslimiin haddaad lusuustii iyo tuugtii muslimiinta iyo bidhcadoodii aad ka baqato ayana jihaadka wujuubkiisii ma mancinayo cala saxiix haddaan qabanno leanna khoofka intaa dagaa safarka waa loo dulqaadanaya taanigu wuxuu leeya wuu diidayaa sida xajka oo kale leannu dadkaa muslimiinta iska celintooda inuu markaa dee ka yar ku adkaataa laga yaaba ee iyaguna hadday ku soo doontaan waad iska celin tuugga lafdiisa iyo budhcadda cagtaad sii marin dee gaal kale waad markaa waad gaari waa saa'ilkaynu soo maraynay saa'ilku hadduu ku soo horro dee sibaa siday ka saalantahi waad sii celinaysaa wuxuu sheekhu yidhi wadaynulxaallo daynta xaaladaahee lagugu leeyahay ee hadda lagaa rabo dayntaasi yuxarimu wuxuu xaaraan ka dhigayaa safara jihaadin wahayrihi safar jihaadiya mid kalaba iyo kii xajka iyo kii kalaba xaaraan buu ka dhigayaa waayo alqadlu fii sabiilah yukafiru kula shayin ila dayn nebigu wuxuu yidhi adilka ilaahay jidkiisa lagu daya wax walba u dhaafaa daynta mooyaane leannu maqsuudka jihaadku weyna shahaadahesha nafdaadii aad markaa ilaahay darti u bixiso dayntuna inaad guddaa waa fardu cayn jihaadku ilaa fardu kifaaya ayaynu ku soo maray fardu cayn kaa horraynaya xajkina sidaas si leeg weeye isna oo ayana ma xaji haddii dayn lagugu leeya dayntuna xaallo tahay waxaanaad haysataana aanu u qaybsamaynin xajka iyo iyo dayntan aanu u qaybsamaynin waa inaad daynta ku bixisaa xajkuna waa dib dhacayaa ladii waqtigeedu waa mud waa mudayiq ilaa biidni qariimihi kii daynta kulaa ku idmo mooyaane hadduu isagu ku idmo oo kudhahda iska xaj ilaahay baa dayntana keeni doonee yacni waa kuu furan tahay walmu'ajalu wadaynulmu'ajalu daynta mu'ajalka ee muddada lihi isagu safarka ma manciyo ninka daynta lihina ma hor istaagi karo leanno hadda waajib lagumana in laguna dhig hadhow markay wakhtigiisu gaadhun baa laga rabaa ama xajoogo ama meel kala joogo waqiila yamnacu safaran makhuufan safarkii ma cabsida lahaa sii kii jihaadka iyo badda mariddeedii iyo ayaa wuu mancinayaa safarka wayaxrumu waxaana jihaadun ilaa biidni abaweyhi in kaana muslimiin hadday muslimiin yihiin laa safaru tacallumi fardi caynin maya wakada kifaayatu bilasaxi fain adina abawaa hadday idmaan iyo walghariibu kii maaldaynta ku lahaa uma rajacuu ay noqdaan wajaba rujuucu noqoshaa waajiba in lam yaxdur isafa haddaanu xaadirin fain sharaca fii qitaalin hadduu gudagala xaruma linsiraafu fi ladhari adar haddaan qabana in la gadooma waa xaaraan waxaa kaluu sheekhu leeyahy wayaxrumu jihaadun jihaad baa xaaraana ilaa biidni abaweyhi labadiisii aabbow idna mooyaane in kaana muslimiin hadday muslimiin yihiin hadday gaala yihiin waxba la weydiin maayo laakiin labadaad wed hadday muslim yihiin jihaadka aad gelayso waa inay ku idmaan waayo jihaadkii waa fardu kifaayaynu nidhi birigooduna waa fadulcayn xadiidkii imaamu albukhaari warinayey nin baa nebiga jihaadka weydiistay markaasuu ihi laba waalidba kuu sugnaadeen markaasuu ihi haa fa fiihimaa fajaahid buu ihi haddaba labadoodaa khidmadooda ku jihaad anaka waalida haa buu ihi nin kalena markaasuu ihi u tag ayada maamus fa ina aljannata taxta rijlayhaa labadeedaa lugoo dhexdoodii hal ay ku taagantay bay jannadu ku jirtaaye ayada u soo fal buu haddaba laa safara laa safara tacallumi fardi caynin laa safaru tacallumi fardi caynin fardu cayn barashadii safarkeed yacnii ayaga idan loo weydiisanma yacni hadday diidaan idankoodu idan la-aantoodu ma mancinayso laa safaru tacallumi fardi caynin fardu cayn barashadii safarkii yacnii hadday manciyaan ku mancoobi maayo oo hadduu qofku waayo cid barta wixiina farducaynta intuu wuxuu ku cibaadaysan lahaa wuxuu ku ganacsan lahaa buu doonaya inuu soo barto waa bannaayey markaa iyagoon idmin wakadaa safaru tacallumi fardi kifaaya fardu kifaaya soo barashadeed ayaduna sidaas leg weeye idan la'aan buu ku bannaayay filasax haddaan qabanno dee wuxuu doonayaa inuu darajat aliftaa ama qadaa gaadho ayadana waa u baxayaa idan la-aan buu u baxayaa filasaxadahaarigu wuxuu leeyahay maya sidii jihaadka oo kale ayuunbuu markaa safaradana uga mancin karaa fa in adina hadduu idmo abawaahu labadiisii aabba u idmay walkhariimu kii qaanta lahaabaa u idmay hariim waa kii qaanta lahaa ayaa jihaadkii u idmay uma rajacuu markii uu ka dhaqaajiyey bay ka noqdeen waalidkii baa yidhi maymaysa maanaan moodayne iska soo noqo kii dayn dalaan wuxuuhi waa intaasood iga dhimataye joog buu yidhi waxba kumaan fasixin wajaba rujuucu noqod baa waajiba inay noqdaan laakiin waa in lam yaxduri safa haddaanu safka xaadirin aanu ka qayb gelin li'annahu idan la'aani cudurdaar bay ahayd jihaadkiis hortaagaysay waajibitaagiisa hadduu soo darriyana waa la mid waa qofkii indhabeelay oo kale ama xanuunsaday oo kale haddaba fain sharaca fii qitaalin fain xadara safa hadduu xaadiro oo wa sharaca fii qitaalin dagaal uu gudagalo xarbal insiraafu inuu markaa gadoomaa oo uu noqdaa xaaraan bay markaa ka noqonaysaa hadduu goobtii dagaalku ka dhacayo yimaado inuu gadoomo waa ka xaaraan waayo ilaahay baa hi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu kuwa aliya nabi rumeeyeyow markaad la kulantaan koox gaalo ah sugma baa ilaahay waidaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar dabada ha u jeedinina baa ilaahay yidhi kabaa'ira dunuubkii waa muubiqaadkii wa tawalliya wazaxf maalinta laysku siqay oo markaa uu qofku jeesto taanigu wuxuu leeyahay maye xaaraan maaha bal yajibu linsiraaf ricaayatan lixaqi alaadamiy xaqa aadamiga iyadoo la ilaalinaya dayqa iyo cidhiiriga ku dhisan iyadoo la ilaalinaya darteed ayaa markaa loo baxayaa markaasaa sidaasaa qofka muslimkaahi wax kasta uu qabanaya ay tahay inuu miisaamo inaanay iskaga qaldamin mafaahiimtu iyo waajibaadku iyo say u kala horreeyeen inuu ogaadaa arrin markaa laga maarmaana weeye aani wallah alam markaa inagu joogo